madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in uu afarjibaari doono tirada qaxoontiga uu sanadkan maraykanku aqbali doono madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxoontiga ah ee maraykanka dib u dejinta uu samaynayo taasoo madaxweyne biden uu haatan sheegay in uu wax ka bedelayo faahfaahinta warbixin uu diyaariyey steve herman waxay noo soo koobayay xuseen bare aadan go-aanka madaxweyne biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaadhsiin doono ku dhowaad saddex iyo lixdan kun oo qof halkii maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaadhsiiyey shan iyo toban kun oo qof oo keliya sanadkii madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaadhsiin doono ilaa iyo boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qof in la qaabilo tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadi'da iyo qiyamka lagu aasaasay maraykanka kuwaasi oo soo dhoweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah go-aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go-aankii uu laba toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne biden kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah shan iyo toban kun oo keliya arrintaasi oo keentay in ay kasoo horjeestaan qaar ka mida xubnaha xisbiga dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go-aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaada qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee maraykanka isagoo tilmaamay in albaabada maraykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangeliyo raadinaysa waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga eric schwarz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo waxaana uu xusay in qaabilaada qaxootigu ay xoojinayso ammaanka maraykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid a hay-adaha qaxootiga kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka saddex iyo lixdanka kun ee qof ah alex noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go-aankani uu yahay mid dib usii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay mudanaha laga soo doorto gobolka tennessee scott dejarle ayaa tilmaamay in go-aanka madaxweyne biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee maraykanka laakiin dhinaca kale madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senadka maraykanka bob menendez ayaa ku tilmaamay go-aanka madaxweynaha mid muhiim u ah wuxuu islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhoweynta iyo dibudejinta qaxootiga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi uu diyaariyey steve herman inoo soo koobayey